baadidin salaamay waad mahadsantihiin marka labaadna i ogolow inaan tahniyad u gudbiyo walaalada muslimiinta caalamka meel ay ka joogaanba ilahi waxaan ka baryayna insha allah in ramadaan barakeysa inooga dhigo ramadaankakiisa damban iyo nogo xaalkeeda sidan ka fiican yahay inuu ilahayna gaadhsiiyo dambi dhaaf ilahay nagu arsaaqo su-aashaada haddaan usoo noqda idinkoo mahadsan maxaa dhaliya dareenkan cabsida ah waa dareen sabab buu leeyahay in la cabsado dhacdooyin fara badan baa ka dhacay si guud galbeedka gaar ahaan anaga u k waagii wax ka dhacay new zealand anaga masaajid baa la ataagay ilaa dhowr ah waana wax jira islamic phobia waxaa la yidhaaho oo cabsida islaamka laga qabo bulshada reer galbeedka qayb yar oo kamid ah baa aada arrintaas u xambaarsan marka waxaa lagu qasbanaaday in cabsidii yaqiin jira ma haddii tahay lala tacaamulo laakin macnaheedu maaha in aada inta loo cabsanayo nolosha laga cabsanayo nolosha waa dabiici haddana waa la is ilaalinaya masaajid ha noqoto ama meelaha kale laisugu yimaado ha noqoto waan gartay marka ma hadda uunba oo xilligan ramadaanta iyo salaada taraawiixda oo la isugu imanayo iyo masaajidadii lagu cibaadeysanayin ba mise waa hawl aad wadeen
sideedaba communitiyada ama jaaliyadaha muslimiinta ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin muasasooyin u gaaray leeyihiin marka sida guud dawladda iyo jaaliyaduhu way isla shaqeeyaan amni daradan xagga islam phobiadi waa xaqiiqo jirta oo mar walba dhegtuna way taagan tahay wada shaqayntana way jirtaa laakiin si gaara waxaa guddiyo gaara u samaysan yihiin dawladuna hadba booliiska loocalka xidhiir toos ay ula leeyihiin waktiyada isu imaadyada guud ee dadku aada isugu yimaadaan sida jumcada ciidaha ramadaanka inta uu socdo oo dhan iyo munaasabad kastaoo dad badan isugu imanayaan oo muhiim ah oo dadka amnigooda suuragala in dad badan isku meel wax lagu yeeli karo mar wararkaasaa si gaar ah si muuqda u jiraa is-ilaalintu laakiin si guud waa arrin dareen la qabo bulshada iyo dawladda labadaba sheekh maxamed dayib haddaynu eegno inta ogaalkaaga dabcan dee waddanka britain masaajida badan baa ku yaala muslimiin badan baa ku nool gaar ahaan magaaladan adugu aad degan tahay birmingham inta ogaalkaaga ah ilaa iyo imise masaajid ama masaajida intee leeg baa ilaaladaasi la geliyo la ilaalinaya taqriiban masaajida waaweyn way wada leeyihiin masaajida waaweyn lokaalo yar yara mooye masaajida waaweyn oo dhan way leeyihiin weliba ma aha wax meel kale laga keenaya dadka musalliinta ah baa qeyb kamid ah oo u tababaran xagga security-ga oo kaarar iyo shahaadooyin oo haystaa jira marka mararka qaarkoodna waxaaba jira shirkado ay muslimiintu ama leeyihiin ama ka shaqeeyaano security ah marka dadkaas u tababaran ama mutakhasisiinta ku ah baa lajnada qeyb kamid ah marka iyagaana ama firi bay ku shaqeynayaan ama masaajida bixinaya saa darteed waa masaajida waaweyn oo dhan taqriiban waa way ka jirtaa waana lagu qasban yahay amni daradii ugu dambeysay oo dhacday darteed waa mana jimcooyinka iyo isoimaadiya kastoo muhiima wey waan gartay marka laga yimaado in saaad tilmaantay dadka tukanaya qaybo kamid ay ay hawshii galaan oo xilaaliyaan ma jiraan qalabyo kale oad isticmaalaysaan kamarado iyo hadday noqoto iyo agab kaleo loo adeegsanayo si ammaankii loo sugo ha caadatan waa dalkan aan joogno meelaha muhiimka oo dhan insurance bay ku jiraan insuransiguna sida qaalibka wuxuuba dalbadaa in loo sameeyo camero amnigana qayb fara badan bay cameradu ka tahay qaar waaba life toos oo qofku isagoo meel kala joogo ka fiirsan kara masjidka waxa ka dhacaya masaajida qayb kamid a yani qaybaha ugu waaweyn ugu muhiimsan camera life ahoo dadka xubnuhuna ay fiirsanayan wax masaajid ka dhacaya amniguna uu fiirsanayo toos oo adigu xataa adoo washington jooga haddii numberka lagu siiya halkaa ka fiirsan karta yaa jira mar kuwa caadi oo localna way jiraan marka cameradu waa iska meeshan waa dabiici waxay ka tirsan tahay asaasiyaadka amniga dabcan marka laga yimaado in qaabkan loo ilaaliyo aad tilmaanteed soo sharaxday goobtii waxaa ka jira maamul iyo dowlad baa ka jirta iyo ciidamadii ammaanka wada shaqayntiinu siday tahay se sead uga wada socotaan hawshan si iyaguna ay qeybtooda uga qaataan sidan baa laga wada shaqeeyaa dawladdu qeybta kaga kaga mas-uuli mas-uuliyadaas ay ka saaran tahay oo amniga localka oo meesha hadba qolo wali meesha ay degan tahay si toosa loo wada shaqeeyaa wixii dhib ahoo laga baqo oo ayna dadku gudahooda iyagoo xallin karinna way si dhaksaabay oola iyo ula tacaamulaan mararka qaarkoodna iyada oo laisla ogyahay iyadana laisla ogayn labadaba ciidamo qar booliska qarsoon baa jira oo meelaha waaweyn oo dhan jooga oo haddii waxa dhaco intaan anagu bixin baan aragno la arki karo dadkii oo yimid baa loo baahnaa oo booliska qarsooda de anag lafteenaan dareemin inay la joogaan ku muuqdaan arka qaarkood markay aada kulamada u waawen yihiin boolisku way soo diraan acdaa joogta oo la arko marka tacaamulku aada u wanaagsan yahay dawladdu dadku waa usimayeen oo muslim iyo masian ahaan qolo wala baahidooda way ka way la tacadufayaan